howlgalka waxaa fuliyey ciidanka booliiska dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan horkacayay taliyaha saldhigga booliiska degmada amba caasimadda jowhar iyo tali ku-xigeenkiisa howlgalka waxaa lagu soo qabtay dad aad u fara badan kuwaasoo maaragtay la tuhumsanayaal ah dadkii lasoo maaragtay lagu soo qabtay waxaa la sii deeyey qaar ka mida dadkii kadib markii la gartay amba la helay damaanad buuxda oo laysku hadlayn karaa intii ka soo hartay ama dad ka soo haray tiradoodu oo maaragtay soddon iyo laba ay dan tahay hay-adaha ammaanku waxay marsiinayaan nidaamkii sharciga ahaa waxaa lagu samayn doonaa baaritaan